بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله فصل في شروط أركان القياس وشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأسله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقط لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب والشرط شرطه في القياس قياس كدحيس كون الفرع مناسبا لأسله في الجمع waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa tashiilu turuqaat fii nadmi lwaraqaat gaar ahaan baabkii qiyaaska halkan waxau sheekh ku sheegay fasal ku saabsan fii shuruudi arkaani lqiyaas arkaanta qiyaaska oo afarta ah shuruudda loo dhigaayo arkaanulqiyaas waa soo marnay inay afar yihiin kow al aslu labo alfarcu saddex alcilla afar alxukmu maxaa loo kala dhigdhigaa marka mid walba waxbaa loo sheegay wuxuu yihi marka washardu fi lqiyaasi kownu lfarci washardu shardigu fi lqiyaasi qiyaaska dhexdiisa kownu lfarci waa farciga ahaanshihiisa munaasiban inuu yahay mid munaasib u ah oo muwaafiqan ay muwaafiqan waafaqaaya liaslihi asalkiisa muxuu ku munaasib uyaho ku waafaqaa fi ljamci jamaca ay fi lmri aladii yujmacu bihi baynahumaa amarka labadooda loogu jamcinaayo bian yakuuna jaamicu lamrayni labada amar kan jamcina inuu ahaado munaasiban lilxukmi xukunka mid munaasib ah xukunka asalka ee faraca duuna maynin been la-aan waayahay labadan beed wuxuu ku sheegay faraca maxaa loo shardinaa farac waa shayga aan daliilkiisu aan la caddaynin soo maaha daliilka xukunkiisa aan la caddaynin ee shay xukunkiisa ee daliil lagu caddeeyey looga qiyaasanaayo looga qiyaasanaayo xukunkiisa looga qiyaasanaayo faracaas iyo xukunkana waxaa u dhexeeya saan soo sheegnay farca iyo asalka waxaa laga maarmaan ah cillo labadooda jamcida soo maa cilladii buu meeshan ku sheegaa waa in cilladaasu jirto waa in faracu uu ku cillo yahay asalka waa inuu ku cillo yahay cillada faraca ku jirta asalka aad faraca u daliishane ama aad faraca uga qiyaasane waa in ay isku cillo yihiin waa inay isku cillo yihiin maalan khamrada oo kale waa la xarimay liajli maada liliskaar iyo dadka inay daroogeynayso sarqaaminayso wixii kale ood maalan cilladaas leh sida xashiishka oo kale xashiishku waa xaaraamaa tiri aayadii xadiid u keenaa lagu yidhi waxaa tiri waxaan uga qiyaasanaa khamrada cillada ka cillada cillada cillada awal xukunka khamrada keentay oo ah taxriimka maxay ahayd aliskaar ma laga helaa faracan oo xashiishka ama lagase laga heli maayo waa laga helaa isna waa khamro marka isna waa khamraa leeya marka waa in cilladu ku jirto wuxuu kuri marka washardu shardigu fi lqiyaasi qiyaaska dhexdiisa waa kownu lfarci farca ahaanshihiisa munaasiban mid munaasib u ah ay muwaafiqan waafaqaaya liaslihi asalkiisa waafaqaaya muxuu ku waafaqaa fi ljamci ay fi lmri aladii yujmacu bihi baynahumaa saasuu ku waafaqa amarka labadoo lagu jamcinaayo cillada ah bian yakuuna wasii faahfaahiye bian yakuuna jaamicu lamrayni waa in labada amar midka jamcinah ou noqdo jaamicu lamrayn waa maxay alamrayn horta waa maxay alaslu walfarcu jaamica labadoo jamciyana alcila inuu ahaado munaasiban lilxukmi xukunka mid munaasib u ah xukunka asalka iyo xukunka faraca inuu munaasib u yahay oo labadanba uu cillo u noqon karo shaygu duuna maynin duuna maynin maxaa laga wadaa ay duuna kadib been la-aan maynku waa maxay waa kadibka been la-aan saasuu ku noqona yani waa takmila takmilatun lilbeyt wa wa kownu daka alasli haabitan bima yuwaafiqu lkhasmayni fii ra'yayhima farci marka waxaa loo sardinaa isagu inuu yahay munaasiban lislihi inuu yahay soo ma ay muwaafiqan liaslihi fi lcilla asalka isaga maxaa loo shardinaa wuxuu yidhi wa kownu daka alasli asalkaas ahaanshihiisa ayaa shardi ah haabitan uu yahay mid ku sugan bimaa ay bidaliilin yuwaafiqu lkhasmayni labada khasmi waafaqaaya fii ra'yayhimaa ku waafaqaaya labada ra'yi asalkan asagana waxaa loo loo shardinaa an yakuuna haabitan bidaliilin muttafaqin calayhi bayna alkhasmayni qofku markii ay farc iyo asal iskaga qiyaasane hadday keligeed tahay oo goobtu keligeed u xaaran tahay oo uu maalan qof kitaab alifah oo kale yahay wax hadda doodahoo uu ka jawaabaana aysan jirin ama qof cashir akrina ama masale sharaxa uu yahay ee arrintu saas la noqotay wax hadeertaan ula doodaana aysan jirin waxaa muhiim ah keliya asalku inuu isagu u sugan yahay agtiisa asalku agtiisa inuu xukunka asalku inuu isaga agtiisa ka sugan yahay laakiin haddii maalan meel lagu doodaa la joogo oo farac laysku haysta la joogo maalan oo khilaaf ka jiro faracan xukunkiisu waa saas iyo saas maaha masaladan xukunkeedu waa saas waxaana u daliila qiyaas waxaana looga qiyaasanaa asalka fulani ah hadday joogto markaas ninka xukunka sugaaya oo faraca u sugaa asalkan uga qiyaasana waxaa loo shardinaa asalkaas uga qiyaasana xukunka daliilka uu ku sugnaaday asalkaasi inay isku waafaqsan yihiin asaga iyo midka kasoo horjeeda isaga iyo midka kasoo horjeeda inay isku waafaqsan yihiin si kale haddii hadalka loo dhigo xukunka asalka in laysku waafaqsan yahay maalan waxaa tihi shaygaani waa xaaraam waxaana u daliila shaygaan inuu xaaraam yahay oo qiyaasana shayga shay fulaan ah shayga shay fulaan hodlada oo qiyaasana waa in lagugu waafaqsan yahay inuu xaaraam yahay isagu haddaan laakiin lagugu waafaqsanayn shaygaas inuu xaaraam yahay see kan xaggaaba kan layskula seeba kan layskula soo gaaraaba kan horaaba laysku haystaa kan horaaba laysku haystaa kan hore marka waa inuu ku sugnaado daliil muttafaqin calayhi ah bayna alkhasmayni yacni ama waa nas ama waa ijmaac maalan ama waa nas ama waa ijmaac waa inuu ku sugan yahay asalku haddii laakiin uu saas ku sugneen doodu ma sii soco karto meeshaas qofkaas qiyaas wax looguma sugi karo qiyaas wax looguma sugi karo tusaale ahaan nina wuxuu yidhi jamaraadka dhagxaanta la tuuro oo jamaraadka lagu tuurto dhagaxi mar la rido dib dambe looma tuuri karo yidhi maxaa yeeley waajibaa lagu gutiye waajib haddii lagu gutoy bes waayo yidhi maxaa u daliilaha layidhi waxaan uga qiyaasanahu yidhi biyaha haddii lagu weyse qaato ama lagu tahaaro qaato oy isticmaal galaan tahaaro waajiba haddii lagu tahaaro qaato isticmaal galaan biyahaas maxay noqonayaan maa qaahira laakiin hayru e muqahir waayo ku yidhi hayru muqahir waayo sida biyahaas oo kalea dhagaxuna noqonaa maanta cidaa iskaga ritay waajib adugu maanta waajib iskagama ridi kartid dhagaxaan quruur waxaan la riday oo hebel ama hebla hortaa turtay oo waajibka iskaga riday adigu gadaal inta ka timaadid waajib iskagama ridi kartid maxaa yeeley waxaan uga qiyaasanah u yidhi biyihii lagu dahaaro qaato inaysan mar labaad bannaaneen in haddana lagu dahaaro qaato daahir waa yihiin ayagu laakiin laguma dahaaro qaado karo hayru mutahir waay ma aas saasuu yidhi ninka uu saas kuleeyahana ma aaminsanaba biyo haddii lagu dahaaro qaato inay hayru mudahir noqonayaan wuxuu aaminsan yahay ama ha lagu dahaaro qaato dahaaro hore ha lagu qaato ama yaan lagu qaadana in biyuhu mar walba ay yihiin daahir mudahir inay yihiin ninkaas marka qiyaaskaas moo ansaxa mase ansixi maa markaas ansixi maayo wuxuu leeyahay asalkaba iskuma waafaqsaniin biyahan laftirkooda maxaa diiday in lagu weyse qaata biyahan mar lagu weyse qaatay in haddana lagu dahaaro qaata yaa diiday kuma kuma waafaqsaniyo marka arrintaas arrintaas oo arrinaan kugu waafaqsanahay maaha es taad laftirkeeda sheegooda asalka ka dhige a middaan la mid ahoo sida middaan aan kugu khilaafsanahay aan ayadana kugu khilaafsanahay marka dooda maxaa jari lahaa laakiin haddii shay uu asalka ka dhigtay oo uu noqo lahaa shay thaabit bidaliilin muttafaqin calayhi bayna alqasmayni wa kownu daaka kaas ahaanshihiisa ayaa shuruudda ka mid a daaka alasli asalkaas ahaanshihiisa haabitan mid ku sugan bimaa ay bidaliilin ku sugan yuwaafiqu waafaqaya alqasmayni labada qasmi iyo labada doodaysa fii ra'yahimaa ra'yigooda ku waafaqayo ay isku waafaqsan yihiin wa shardu kulli cilatin an tatarid cillo walba shardigeedu waa inay itiraato fii kulli macluulaatihaa macluulaadkeeda oo dhan shayga iyadu ay cillo u tahay oo cilladaas ay ku jirto o dhan in xukunkii laga helo allatii tarid wa shardu kulli cillatin cillo walba shardigeed allatii cilladaasoo taridu soo arooraysa waa an tatarida inay idiraato qiyaasowdo fii kulli macluulaatihaa macluulaadkeeda oo dhan wixii loo shardinaya farca waa soo marnay arkaantii qiyaaska markii laga hadlaayo waxaan kaloon soo marnay wixii asalka loo shardinayay cilladaas ee loo shardinaa cillada waxaa loo shardinaa an takuuna mutarida fi jamiici macluulaatiha cillo inay cilladu cillo jirta tahay oo xukunkan ay cillo u tahay iyo inaysan cillo u ahayn maxaa lagu kala ogaa karaa cilladu ay dhab tahay inaysan dhab ahayn in haddii cilladu ay cillo tahay wax walba oo cilladaasu ay ku jirto wax walba oo cilladaasu ay ku jirto xukunkii cilladaas in laga helaayo xukunkii cilladaas in laga helaayo tusaale ahaan khamradii aan soo marno oo kale waxaa ku jiray ciladu waa maxay loo xarimay khamrada lil iskaar waay soo maaha maan doorin shay walba oo maanka dooriya oo ciladaas maandoorinta laga helo xukunkii khamrada loo sugaayey oo taxriimka ma loo sugaa mase loo sugi maayo waa loo sugaa cilo jirta dhe marka waayahay ufintii waalidka la yidhi yaan la dhihin cilada loo yidhi yaan loo dhihin maxay ahayd lil iidaa ayay ahayd cillo walba shay walba oo iidaa-ulwaalidayn uu ku jiro xukunkii ma u sugaynaa oo maleenaa waa xaaraam mase dhihi mayno waa u sugaynaa cilladu marka inay saas oo kale tahaa shardi ah cillo mutariita ah fi jamiici macluulaatiha iyo wax walba shay walba oo iyadu ay cillo u tahay oo cilladaas laga helaayo in xukunkeeda lagu socodsiin karo oo markii ay hay shay kasto ama shaygii lagaba helaba cilladaas in xukunkana laga helaayo xukunkii cillada asalka loogu sugay xukunkii cillada waay haddii laakiin la helo mararka qaar shayga aad cillada ka dhigtay maalan xukun xukunada kamid aad shay cillo uga dhigtay xukun xukunada kamid a ayaad shay cillo ka cillo uga dhigtay markaasaa waxaa la helay shay ama ashyaa cilladaas leh xukunkii horo hore loo soo sheegana aan qaadanaynin cilladaasu cillo jirta miyaa mase cillo burtay noqone cillo burtay noqone tusaale ahaan raga waxay dhaheen sekada xoolaha la leeyahay sekadu waa ku waajibayso xoolaha markii laleeyahy sekadu waa ku waajibaya cilladu waa maxay dhaheen cilladu waxa waay dhaheen in baahida baahitirmo inay uleeyihiin dadka fuqarada ah dadka fuqarada inay ku baahi beelaayaan waay xoolaha la yidhi seka ku waajibe cillada sekada loogu waajibiyey waa maxay waa baahitirmo inay u leeyihiin fuqarada cilladaasaa la sheegay raga cillo ka dhiga waayahay geelii iyo lo-dii iyo arigii iyo wixii sekadu ku waajibayay o dhan baahitirmo fuqarada waa uleeyihiin sax waxa la ysku waafaqsan yahay inaysa aysa seka ku waajibayn oo dadka baahitirmo ama fuqarada baahitirmo ulama jiraan miyaa waa jiraan wax allaala waxa hantida ahba ama waxa nacfiyadalaba kulligood ma oo kulligood waxay uleeyihiin fuqarada waxay uleeyihiin baahitirmay uleeyihiin baahitirmay uleeyihiin sekana ku waajibi mayso tusaalahaan guryaha la degan yahi o kale hadda seke miyaa ku waajibe ninka gurigiisa ma seka ku waajibe waayo ninkii guriga tukmiintigiisa ku wareejiya nin faqiir ah baahitirmo mauleedaha ma soo ma laha waa baahitirmo weliba baahitirmo ka badan waa wixii hore loo sii laha baahitirmo geeliya lo in la siiyo uga baahitirmo badan waay haddana seka ku waajibay mayso cilladii marka cilladii fii jamiici macluulaatihaa xukunkii ma laga helay mase qaar ka midaa laga waayey qaar ka midaa laga waayey cilladaas marka cillo burtay noqone cillada noocaas oo kalea oo aan meel walba mutarida aan ahayn cilla cillo jirta ma wuxuu ku yuri marka wa shardu kulli cillatin cillo walba shardigeed allatii cilladaaso taridu soo arooraysa an tatarida waa inay qiyaasowdo fii kulli macluulaatiha lam tantaqid aysana burin lafdan walaa macnan lafdan walaa macnan mar marar ka mid aysan buraynin lafdan walaa macnan lafdi iyadoo ah lama sheegin laakiin waxay dhn waa tawkiid ahaanu sheikhu sheegay laakiin waa macna iyadu cilladu falaa qiyaasa qiyaas ma jiro ay falaa yasixu lqiyaasu qiyaasu ma ansaxayo fii daati intiqaadin intiqaad mid u saaxiib ah burit mid u saaxiib ah mararka qaar mid burtay oo meelaha qaar ku dhaboobi weyday oo xukunkii la heli waaya iyadoo joogta qiyaas uma sugnaanin musjalan mutlaqan xaalayd mutlaqan marba haddayba saas tahay waxba loogama qiyaasan karo yani farac iyo asal laiskuma laguma jamci karo cillo saas oo kalea oo dhihi maydid faracaana waa shaygaana waa farac shaygaana waa asal farac waxaan u daliishaday xukunkii asalka cillada ka dhexaydana waa cillo hebla cillo aan mutarida ahayn ta keenta sax maaha waayahay falaa qiyaasa qiyaas ma ahaanin falaa yasixu lqiyaasu fi dati intiqaadin dati intiqaadin daatada la sheegay waa mid daat intiqaadin midda laleeyahay fi dati intiqaadin fi dati intiqaadin e cilladaa laga wadaa cillada waa muanasa soo ma fi dati intiqaadin cilladii intiqaadka ee buridda u saaxiibka ahayd oo suuradaha qaar kamida buraysay qiyaas uma sugnaanin musjalan mutlaqan wاlxukmu min shuruuطihi an yatbaca cilatahu nafya waihbaata maca waxaa soo marnay shardigii loo dhigaayey farca iyo shardigii loo dhigaayey asalka iyo shardigii loo dhigaayey cilada maxaa noo dhiman xukunkii xukunkiina cilladuu ka agdhow yahay walxukmu min shuruuihi xukunka shuruudiisa waxaa ka mid ah an yatbaca inuu raaco cilatahu ciladiisa inuu raaco nafyan waihbaatan nafyan ay cadaman waihbaatan ay wujuudan macan labadaba asna waxaa la rabaa xukunka ciladiisa ayuu raacaa meesha cillada laga helo waa in xukunkan laga helo maalan cilla xukun xukunada ka mid ahaad waxaad cilladiisa ka dhigtay masale masale bila cilladaas meel walboo laga helo waxaa shardiya in xukunkan asna laga helo alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadamanti la sheegi jira alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wacadaman haddii cilladu cilla dhab ay tahay xukunku waxaa la rabaa inuu meel walbo cillada laga helo asna dig soo yidhaahdo meel walbo cillada laga helo in dig soo yidhaahdo cilladuna waa saas soo marra iyaduna mar walbo iyadana la helana maxaa la helayaa xukunkan waa in la helo iyadan wlxukmu xukunki min shuruudihi shuruudiisa waxaa ka mid a an yatbaca inuu raaco cillatahu cilladiisa nafyan iyo waihbaatan ay cadaman wawujuudan macan labadaba fa hiya alatii lahu xaqiiqan tajlibu wa huwa aladii laha kadaka yujlabu meeshaan beytkan u dambey wuxuu ku sheegay cilla waa maxay xukunsa waa maxay maxaa cillo la yihahdaa maxaas xukun la yihahdaa fa hiya ay fa hiya waa shay muanaa xukunka miya muanaa cilladu haa fa hiya cilladu allatii waa tii tajlibu soo jiidaysay lahu xukunka usoo jiidaysay tajlibu lahu xukunka soo jiidaysay xaqiiqan sida dhabta ah ama sida mudnaanta ah uu mudan yahay yani maasha shayga xukunka soo jiida ama xukunka waxa keena waa maxay maxaa la yihahdaa alcilla yaa la yidhahda se waa soo marnay meeshii cillada laga helo waxaa laga helaa xukunkaa laga helaa marka wixii cillada keena wixii xukun keena waa cilla wa huwa xukunkuna alladii waaye yujlabu la soo jiidaayo oo yujlabu la keenaayo tajlibudu waa keenidayada wa huwa isagu alladii waa kii yujlabu la keenaayo kadaaka saas oo kale lahaa liajliha loo keenaayo kii cilladu ay keentana waxaa la yidhahdaa xukun waxaa xukunka keenaana waxaa la yihahdaa alcila la yidhahdaa warqaadku wuxuu leeyahay isagu walcilatu muxuu yidhi iyo aljaalibatu lilxukmi midka xukum keenaysa walxukmu huwa almajluubu lilcilati intaas waa la fahma soo maa huwa almajluubu lilcilati beytka inta looga dan leeyana waa intaas inta looga dan leeya waa intaas yani alcila hiy aljaaliba lilxukmi xukunka midda keenaysa waa maxay waa cilada walxukmuna huwa almajluubu kii la keenayo lilcilati liajli cilla loo keenayo cilladu keenaysa waa cilladu kay keenaysa waa calaa kulli maanta waxaan qaadanay waxaa ku saabsan qiyaaska arkaantiisa shuruudda loo dhigaayo waxaa la sheegay rag shardiga koowaad shardiga uu leeyahay faracu oo ah an yakuuna munaasiban lilxukmi lilasli an yakuuna munaasiban lilasli fi ljamci yani fi lcilla waaya shardiga asalkuna waa maxay asalkana shardigiisa waa an yakuuna haabitan bidaliili mutafaqin calayhi bayna alkhasmayni waayahay shardu lcilana waa maxay an takuuna mutarida fii jamiici macluulaatiha shardiga xukunkuna waa maxay an yaduura he maa cilatii wujuudan wa cadaman waayahay waxaa kaloo la sheegay waxaa la yidhahdo alcila iyo waxaa la yidhaahdo alxukmu labaduna labada iskeenay waaye wallahu subxaanaه wa tacaala aclaa wa aclam wbila